ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo casarnimadii shalay ahayd soo gaaray magaalada tani kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa kulamo la qaatay xubnaha labada gole ee baarlamaanka dalka ee laga soo doortay maamul goboleedka jubbaland kulamada uu ra-iisul wasaaraha la qaatay xubnaha labada gole ee baarlamaanka cusub ee laga soo doortay maamul goboleedka jubbaland ayaa waxaa ujeedkiisu ahaa sidii uu uga dalban lahaa in ay taageeraan maadaama dalku uu soo maray marxalado kala duwan islamarkaasina uu u baahan yahay in hore loo sii dhaqaajiyo ra-iisul wasaaraha oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay
runtii waxaa sharaf iyo runtii wanaag ii ah maanta inaan imaado jubbaland magaalada kismaayo aan kula kulmo dowlad goboleedkan ee hadda diyaarka u ah inay gutaan howshooda xildhibaannimo ee golaha shacabka iyo baarlamaanka soomaaliyeed halkaan kula kulmay musharax ahaan waxaan u sheegay barnaamijkayga ku aadan musharaxnimada iyo afartan soo socota sidii dalkan runtii lagu wada lahaa loo soo rogi lahaa xasiloonni siyaasadeed sidii dalka kan looga saari lahaa isqaqabsa dambeeto iyo madaxweyne iyo ra-isul wasaare ishaysta sidii ummadda soomaaliyeed lasugu hayn lahaa dib u heshisiin saxa looga yeeli lahaa sidii amni loo dhisi lahaa sidii nidaamka federaalka aan haysanno looga dhigi lahaa nidaam u shaqeeya dalka iyo dadka waxyaabahaasoo dhan isku soo qaadnay sidii dhaqaalaha iyadana loo abuuri lahaa dhaqaale dhallinyarada soomaaliyeed ee mustaqbalkooda uga dhex arkaan dalkooda marka runtii waxaan u sheegay inaan u taaganahay kursiga madaxweynenimo in muhiim ay tahay hoggaanka u sareeya ee dalka in dib loo fiidiyo oo wax laga bedelo sida uu hadda u shaqeeyo runtiina dalka kan uu isbeddel madaxweynenimo u baahan yahay sababtan ay tahay in isqaqabsi badan uu dalkan keenay dib u dhac runtii aad u fara badan loo baahan yahay maanta qof garan karaa ra-iisul wasaare yacni sfaceka iyo fursadda u baahan yahay inuu ku shaqeeya siin kara madaxweyne ahaanna hoggaan iyo aragti dalka ku hoggaamin kara xukuumaddana xukunkan xukuumadda u den kara marka waxay la tahay inay muhiim noqonayso runtii aasaas tahay in khilaafaadkii soo jiray afartii sano ee aan soo dhaafnay iyo ka horba dalka kan laga ilaaliyo ummadda soomaaliyeed boog ayaa ku wada taalla la ilaaliyo lasku hayo sidii dalka kan lasugu hayn lahaa wixii dhacay lasaga garaabi lahaa dib loogu heshin lahaa waxaasoo dhan aasaas waxay yihiin inaan amni dhisanno inaan dhaqaalo dhisanno in dalka kan aan runtii ka soo saarno dalalka caalamka la tilmaamo ee runtii dhaqaale ahaan iyo amni ahaan dadku ay maal gashtaan marka waxaan maanta xildhibaanada u soo jeediyey qorshaha ee la tahay inaan dalkaas ku hogaamin karno si cadna waxaan uga codsaday codkooda ee diilaha yidhaahda inay igu kaabiyaan waxaana rajaynayaa runtii wax ka duwan afartii sano ee lasoo dhaaftay iyo isqaqabsi dambeeto in dalka kan laga ilaaliyo xukuumad kastoo timaada inay noqon xukuumad hal sana jirta ee runtii maaragtay barnaamijka ee ugu talagasho inay hirgelisana in dhexda ka baxo waxaan rajaynaynaa xukuumadda insha allah lasoo dhisa anoo madaxweyne ah inay noqoto xukuumad jirtaa aan maaragtay yani afartaas sano aan isla dhammaysanno si dalka kan waxyaabaha muhiimka u ah taabagalka u ah gacan laga siiyo dadkana iyo dalkana laisku hayn lahaa marka waa mahadsantihiin arrimahaasaan xildhibaanada u soo jeediyey ayagana waxay soo jeediyeen waxay talooyin ah deegaankan ama ha ku saasanaado ama dalka ha ku saasanaado waana runtii waan qaatay waana aan ku howlgeli doonaa waxyaabahii ay soo jeediyeen si kastaba ha ahaatee ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa intii uu ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada dalka soomaaliya waxa uu safare ku kala bixinayay maamul goboleedyada dalka ka dhisan sida puntland koonfur galbeed soomaaliya isagoona ugu dambayntii soo gaaray maamul goboleedka jubbaland